barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo ee xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee waqtiga washington d c waana maalin khamiis ah afarta bisha februaayo sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aanu idinku hayna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a dhallinyaro farshaxanka iyo farsamada gacanta bartay oo ku nool magaalada laascaanood oo haatan dhaqaale ka sameeya waxaan sameeyey qalabya aad u kala duwan waxaan ka mid ah cagafcagaf diyaarad bajaaj waxaasoo dhan waxay ka qaateen waqti fikir dheeraada in badan oo kusoo godo jiray ilaa labayo toban sano fikraas waxa ugu soo dhacay bar dhexdaas anigoo taha toddoba sano ayaan bilaabay hawshan kadib sidii ayaan usoo ambi qaadaya saan maalinba jaranjaro ugu gudbayey aan maalinba caqabad ugu gudbayey maalinta waxay soo gaadhsiisay heerkan aan maraya inaan waxyaalaha weyn sameeye waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro boosaaso loogu soo gebagabeeyey tababar ku saabsanaa fagaaraka hadalka heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
kumanaan qof oo qaxoonti reer eritereya oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga dalka etoobiya ayaa mar kale ku barakacay gudaha dalkaasi etoobiya tan iyo markii bishii noofembar uu dalkaasi ka bilaabmay dagaalkii u dhexeeyey dowladda waddanka etoobiya iyo gobolka tigrey ee dalkaasi ku dhowaad boqol kun oo qof oo qaxooti eritareyaana oo ku jiray afar xero qaxooti oo gobolka tigrey ka dhisan ayaa walaac horlihii soo food saaray tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen gudaha etoobiya dadkan qaxoontiga oo haatan ku nool goobo si kumeel gaadha loo dejiyey ayaan ilmada xajisan karaynin marka ay ka waramayaan duruufaha haatan ay ku sugan yihiin sida warbixinta lagu sheegay hay-adaha samafalka ee aqramada midoobay ayaa ka digay xaaladda dadkaasi waxaa kaloo ay xukuumadaha adisababa iyo asmara beeniyeen in ciidamo eritareyaana oo dagaalka u dhexeeya dhinacyada etoobiya qayb ka ahaa lasoo qabtay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka wakiilada maraykanka ayaa xalay isku raacay in aanan xilka laga qaadin liis jeyne oo ah shaqsiga saddexaad ee uga awoodda badan jamhuuriyiinta aqalka wakiilada liis jeyne oo ah gabadha ugu weyn caruurta madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka dig jeyne ayaa cadaadis xoog leh kala kulmaysay maalmahan jamhuuriyiinta gaar ahaan taageerayaasha trump kadib markii iyada iyo sagaal xubnood oo jamhuuri ah ay taageereen xilka qaadistii labaad ee uu aqalka wakiilada bishii hore ku sameeyey madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump codbixin ay xalay mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka wakiilada u qaadeen in jeyne ay sii hayso xilka mas-uulka saddexaad ee aqalka wakiilada iyo in kale ayay boqol shan iyo afartan mudane taageerta liis jeyne halka koob iyo lixdan ay kasoo horjeesteen inay jagadaasi sii hayso sidoo kale mudanayaasha jamhuuriga ayaa taageeray oo isku raacay in aanan la ciqaabin margery tyler green oo ah haweeney ku cusub aqalka wakiilada taas oo ay mudanayaasha dimuqraadiga ku eedeeyeen inay taageertay dhibaatayn loo geysto dimuqraadiga iyo sidoo kale in ay ka mid tahay taageerayaasha koox xag jir ah oo lagu magacaabo k enan oo ka mid ah qolyihii weeraray bishii hore xarunta koongareeska maraykanka dimuqraadiyiinta ayaa doonaya in haweeneydani laga qaado xubinnimada guddi ka mid ah aqalka wakiilada qaar ka mid ah jamhuuriyiinta ayaa dhaliilay sidoo kale mergery tyler green khamiista maanta ah ayaa la filayaa in xubnaha dimuqraadiyiinta oo haysta aqlabiyadda aqalka wakiilada ay haweeneydani ka xayuubiyaan xilka ay ka hayso guddi dhinaca waxbarashada ah oo ka tirsan aqalka wakiilada
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qaar ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood oo bartay farshaxanka iyo farsamada gacanta ayaa haatan shaqo abuur ka dhigtay iyaga oo qalabka ay sameeyaan amaba sawir gacmeedyada ay soo bandhigaan dib usii iibiya dhaqaalana ka helaa waxyaabaha ay sameeyaan ee laga iibsadana waxaa ka mida qalabka ay caruurta ku ciyaarto sida wariyaha v o a cabdikariin cabdilaahi olol warbixintan ku faahfaahinayo dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa soo bandhiga hibada dhanka farshaxanka ay iska leeyihiin kuwaa soo sameeya waxyaabo kala duwan oo qaarkooda ay kusoo bandhigaan goobaha dhalinyaradu ay isugu timaado qaar waxay sameeyeen gaadiidka kala duwan cagafcagafyo diyaarado iyo waxyaaba caruuruhu ay ku ciyaaraan halka kuwa kalena ay soo bandhigaan farshaxan ay gacanta ku sawireen oo ka kooban cimilada deegaanka iyo dhirta qaar ka mida dhalinyarada magaalada laascanood oo iyagu farshaxanka si weyn u xooseeya iyo farsamada gacanta oo ay sameeyaan ayaan kula kulannay magaalada laascanood waxayna nooga sheekeeyeen waxyaabaha ay soo bandhigeen bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu abdaxkiin cabdinaasir maxamuud waxaan sameeyey qalaba aada u kala duwan waxaana ka mid ah cagafcagaf diyaarad bajaaj waxaaso dhan waxay ka qaateen waqti fikir dheeraada in badan oo kusoo godo jiray ilaa labayo toban sano fikraas waxay usoo dhacay bar dhexdaas anigoo da-da tahay toddoba sano ayaan bilaabay hawshan kadib sidii ayaan usoo ambiqaadaya saan maalinba jaranjaro ugu gudbayey aan maalinba caqabad ugu gudbayey maalinta waxay soo gaadhsiisay heerkan aan maraya inaan waxyaalaha waaweyn sameeyo waxaan rajaynayaa inaan waxyaalaha kasii waaweyn inaan sameeyo duniyadan wax kusoo kordhiya wax cusub
marka la sameynayo qalabkan kala duwan dadaal badan bay u baahan tahay bal ka waran waxyaabaha adeegsatid iyo hibadan goorta ay kugu dhalatay inaad wax soo bandhigto oo gaadiid samayso oo wax soconaya ay kuu noqdaan oo kale qaabkaad usoo bilowdo oo kale bal iga waran
ta qalabkaanaan sameynayay wuxuu u baahan yahay marka ugu horeysa wuxuu u baahan yahay inaad ku bixisid lacag ama maalgelin ku bixisid waayo wax kasta oo la sameynaya wuxuu u baahan yahay inaad lacag ku bixisid markaad heshid ama qarashka ama lacagta heshid ayaad ku dhaqaaqi kartaa waxa aad samaysid hawshana waxaan bilaabay ilaa labada kun iyo tobankii ama labada kun iyo koo tobankii adu inahaasaan bilaabo
marka la sameynayo cagaf aad samaysay oo kale bajaaj oo kale aan arkay aad soo bandhigtay oo kale waxyaabahay ka kooban yihiin iyo qaabkaay u soconayaan sida dabka oo kale aad ugu samaysay oo kale baliiga war
horta aan kasoo qaada bajaaj bajaaj marka hore waxay ka samaysan tahay kartoon ba ka samaysan tahay waxaana ku jira deynimooyin deynimooyin kasta ayaa kaxaynaya deynimooyin kaliya kuwa rikoordhada lagala baxaa ama baabuurta riciyaalka lagala baxaa kuwaasaa lagu xidhayaa dab dhiisiya kadibna dabka maadaama qalabku ku shaqeynaya koronto korontadana deynimada ma xamili karo dabka waxaa loo bedelayaa dhiisii kadib markuu dabku bedelmo ayaa lagu talaalayaa cagaftana sidoo kale laba qaybood ayay ka koobanta labada qaybood dabkooda waxaa weeye dab caadiya ama koronto sidooda tamataaliya geliyo iyo dab loo bedelayo dhiisii xagga mashiinka ama ku shaqeynayo dabka sidiisuu gelaya maadaama uu yahay motoor weyn haddii laambadaha iyo leerarhka iyo waxyaalahaas oo dhan ama meelaha laga dabaysto ama sameelaha lagu xidhso waxyaalahaas waxaa dabkaa loo bedelayaa dhiisi si ay ugu xamisho dabkan diyaaradda sidoo kale saas kale laba qaybood ku kaban tahay waxay ku xidhanta waxaa ku xidhan motoor weyn motoorkaas oo ah nooca lagu shiido qudaarta lagu shiido ay u naqaano koobka xashiida kuwa kuwaasaan kala soo baxay aan ku xidhay mustaqbalka waxaan rajeynayaa inaan guul weyn ka gaadho sidoo kale mubaarak cabdikariin aadan waxa uu magaalada laascaanood ka mid ahaa dhalinyaradii kusoo bandhigtay farshaxanka mubaarak ayaa ka sheekeynaya ugu horreyn waxyaabaha uu soo bandhigay iyo hibada dhanka wax sawirada muhiimadda ay leedahay
dhoweyn baan soo bilaabay aan isku arkay ku fiicanay hibada ku fiicanay isku arkay berigaan dhiganaya dugsiga hoose dhexaan dhiganaya hibada isku arkay markaalkaasaan kasoo bilaabay hibada inaan marba soo soo wado soo wado waxyaalahaan soo bandhigay waxaa ka mid ahaa diyaarad sida dadka kale iyo guryo hoolal waaweyn iyo wax saas kale noocaas iyo farasya iyo alaabahaas aan soo bandhigay sawirkooda horta hibada farshaxanku waa hiba aada u fiican oo caalamka aad ba loogu tixgeliyaa bulshadeenuna aad uma danayso hibada farshaxanka bulshadeen waxaa aad ugu baaqi lahaa inay hibooyinka gacanta farsamada gacanta laga qabto ay aada u taageeraan bal ka waran marka waxyaabaha la sawiraya oo kale dadaal badan bay u baahan tahay waxyaabaha aad sawirtay oo kale gacantaada ku samaysay maxaa ka mid a oo guryaha ka mid ah hase dhirta oo kale ka mid a farasi iyo waxaasaa ka mid a geeli waxaasoon midhan hibadan waa hiba aad u fiican dadkeenu aad uma qiimeeyaan oo waxaan rajeen lahaa in dadkeenu aad u qiimeeyaan hibada oo ay dadka yaqaana ay aad u taageeraan bal ka waran muddo intee leeg baad wax sawirista oo kale soo wadeen muddo waagan dugsi hoose dhexe dhiganaya baan soo waday markaan xiisadaha iyo waxaasaan ku dhex suuri jiray casaalada dhexeedaan ku dhex suuri jiray ilaa hadda muddo sideed sana meelahaasaan soo waday waan dhex suuray marba marba in soo suuriyay si kas fiican aan uga sii maqaado hibadan farshaxanka cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatanna aanu aadno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesa halkudhigeedu uu yahay xiriirkeenna laga yaab iyo fanaanka cali zaki
niga ka xulay xaqiiq dunida laga yaab xural cayni tiqiyo xisba dhaymihiisaay oo khaniga ka xulay xaqiiq dunida laga yaab xarfahan wadaagne qulubteenna wada xalay xeerkaynu dhiganiyo xilkaskeena laga yaab xilkaskeena laga yaab xarfahan wadaagne qulubteenna wada xalay xeerkaynu dhiganiyo xilkaskeena laga yaab xilkaskeena laga yaab xubigeenna laga yaab sidaan kuugu xidhaaneen kuugu xiise laga yaab adduunkuna xogteeniyo xidhiidhkeenna kaba yaab xubbigeenna laga yaab sidaan kuugu xidhaaneen kuugu xiise laga yaab adduunkuna xogteeniyo xidhiidhkeenna kaba yaab xubbigeenna laga yaab sidaan kuugu xidhaaneen kuugu xiise laga yaab xidig maanka qaadiyo xalka nolosha kaabaay jacaylkeennu waa xule xasilkiisa laga yaab xidig maanka qaadiyo xalka nolosha kaabaay jacaylkeennu waa xule xasilkiisa laga yaab xilaahan ku faanay ku xiisay adige xaaladan ku nooliyo xariirteenna laga yaab xariirteenna laga yaab xilaahan ku faanay ku xiisay adige xaaladan ku nooliyo xariirteenna laga yaab xariirteenna laga yaab xubbigeenna laga yaab sidaan kuugu xidhaaneen kuugu xiise laga yaab adduunkuna xogteeniyo xidhiidhkeenna kaba yaab xubbigeenna laga yaab sidaan kuugu xidhaaneen kuugu xiise laga yaab adduunkuna xogteeniyo xidhiidhkeenna kaba yaab xubbigeenna laga yaab sidaan kuugu xidhaaneen
aduunkuna xogteeniyo xidhiidhkeenna kabayaab rabbigeena laga yaab sida kugu xidhaaneen kugu xiise laga yaab adduunkuna xogteeniyo xidhiirhkeenna kabayaab rabbigeena laga yaab sidaan kugu xidhaaneen kugu xiise laga yaab adduunkuna xogteeniyo
aan intaasi ku dhaafno codka fanaanka cali zaki halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa magaalada boosaaso loogu soo gabagabeeyey tababar ku saabsanaa sida looga hadal jeediyo fagaarayaasha iyo sida ay isaga saari karaan dhallinyarada cabsida marka ay dadweynaha ay hortagaan yaasiin cabdiwaaxid maxamed oo ah maamulaha iskuulka najax oo soo agaasimay tababarkan ayaa uga waramay waryaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf barnaamijka fagaare ka hadalku wuxuu ahaa barnaamij lagu tababarayay ardada si ay ay u soo jeediyaan ama ay fagaaraha ay uga hadlaan waxaa jira arday badan oo ay caqabado ka haysteen dhanka waxgudbinta ama inay fagaare ay ka hadlaaneen dadka hortooda ay ka hadlaan ama public speakinga luqada ingiliishka lagu yiraahdo waxaanu samaynay marka waxaan ururinay ama aan ogeysiis siinay ardada jecel inay wax jeediyaan laakiin cabsi ka qaba ama ay ku adag tahay inay maaragtay ay dadka hortooda ay wax ka sheegaaneen marka ujeedkayagu wuxuu ahaa waqtiga fasaxa ah inaanu ardada uga faa'iideyno ardadaasna waxay gaaraysay ilaa toddobaatan arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira marka barnaamijkaas tababarkaasu waxaweye waa bixinaa waana mid joogta sanad walba xiliyada fasaxyada ah ayaanu ardada uga faa'iideynaa marka barnaamijka ujeedadiisu wuxuu ahaa in ardadaas la dhiso oo tababar lagu siiyo oo la tababaro si ay u noqdaan kuwa dadka hortooda wax uga sheegi kara ama wax ka jeedin kara si wanaagsan macalimiinta tababarka bixinayey macalimiin noocey ahaayeen oo dhallinyaradani tababarka siinayey macalimiintu bixinayey waxay ahaayeen macalimiin tababarayaal sare ah oo aada iyo aad ugu wanaagsan habka maaragtay dadka hortooda in wax laga jeediyo ama tababar gaara u haystay tababarayaal maadooyin bay dhigaan laakiin haddana tababarayaal gaar ah oo aad iyo aad maaragtay xirfadda hadaljeedinta ugu sarreeyey way ugu wanaagsan yihiin islamarkaasna xirfadeedii iyo qaabkii iyo nidaam standardka ee caalamiga ahaa ee wax loo jeedinayay oo noocyadii kala duwanaa ee maaragtay hadaljeedinta aada u yaqaana marka macalimiin aada u tababaran tababaradana bixiya oo kuwa iskoolka ah iyo kuwa waxaweye iskoolka meelo ka baxsanba tababarayaal bay ahaayeen toddobaatanka arday oo wiilashii gabdhaha isugu jira oo aad soo xusheen ma kuwii ugu liitayba inaysan ka hor hadli karin fagaara ka hadalka oo dadka hortooda aysan waxba ka jeedin karin kale hore waxaan usoo qabanay ardada wax jeedin kara ruuxooda waxaa arkaysa arday dhiiran oo wax jeedin kara laakiin waxaa la waafajinayay nidaamka xirfadda gaarka ah ee hadaljeedinta marka ardada waxay isugu jidhay arday cabsi darteed aan awal aan wax u jeedin jirin oo laga saaraya cabsida laga dilaayey islamarkaasna kuwo badan oo wax jeedin kara oo dhiranaa laakiin la waafajinayay nidaamka iyo habka hadaljeedinta wanaagsan marka ardadu waxay isugu jidhay arday wiilal iyo gabdho waxayna ahaayeen arday aanu anagu waxaweye si gaara kuwo maaragtay markii hore ogeysiis guud la bixiyey arday marka boqol toddobaatan arday meelahaas ayaa ka faa'iideystay barnaamijkuna barnaamij wuxuu ahaa ikhtiyaariya oo qof walba loo bandhigay ardaygii fursadda iyada ah jaaniska ka faa'iideysanaya wuxuuna ahaa barnaamij maahayn ardada lacag iyo wax lagaga qaadayo waxaa barnaamij ardada macalimiintu ay si maaragtay falanteeda tabaruca ay uga faa'iidanaya xilliga fasaxa marka ardadaas arday ardada ka mid ah laakiin iyagu si gaar ah baahi gaara u qabay oo rabitaankoodu waxaweye ku yimi ayay ahaayeen gabagabadii marka maxaa idiin soo baxay marka ardadaas maadaama tababarkaas aad u qabateen muddo saddex beri uu soconayey gabagabadii maxaa idiin soo baxay marka markii dhallinyaradaasi tababarka u dhammaaday xaqiiqdii waxaa noo soo baxay waxweyn oo isbedel ku yimi ardadii muddada waxaweye tobanka cishaa tababarka qaadanaysay waxaan xasuustaa maalintii koowaad ee tababarka uu bilaabanayay waxaanu weynay arday soo istaagta ardada kale hortooda oo waxjeedisa waxaanu qiimeyn ku samaynay isbedelka ku dhacaya maalin walba maalintmaalmihii xafladda oo kale waxaa maalintii ugu dambeysay oo barnaamijka lasoo xiraayey waxaanu helnay arday maalintii koowaad ee soo istaagay oo hadal ka soo bixi waayey ama waxaweye cabsi darteed hadalkooda u khaldanaa laga dareemayey cabsi zaa'id ah inay si wanaagsan ay tababarkii u qaateen inay waafajiyeen nidaamkii habkii hadaljeedinta dhaqdhaqaaqyadii iyo ishaaraadkii ay si fiican u keeneen islamarkaana ay noqdeen waxaweye hadaljeedin wanaagsan ay yeesheen marka xirfadda tanna waxaweye waa xirfad aad iyo aad dadku aad iyo aad dadku ay ugu baahan yihiin islamarkaasna u baahan in la joogtayo tababarna in la tababar la siiyo waliba qofku inta uu yaryahay ayuu tababarka si fiican u qaadan karaa waxaanu daraasa ku sameynay caqabadaha haystay waxaa jiray arday mararka qaarkood arkayso inaanay macalinkii aanay la hadli karin cabsi darteen arday maamulkao kale markay ku imaanayaan ama fasax kaa qaataan ama wax kale rabaan inay ku weydiiyaan iyagoo gariiraya ama ay adag tahay codku inuu kasoo baxo daabuurka iyo marka la keeno fagaarahana waa kasii darnaayeen marka caqabado badan bay ardadu waxaweye aan ka haystay fagaaro ka hadalka ay kusoo jeedineen meeshii markii dambana ay la qabsadeenna waxaweye waxay noqdeen dad wax sheegi kara dad waxaweye cabsidii badnayd waxaweye ay ka dhammaatay markii baratical badan casharka iyo baratical baa laysugu dari jiray markii ay ku celcesheen waxay noqdeen dad maaragta si wanaagsan wax u jeedin kara sidoo kale markii tababarku usoo idlaadayna daabuurkii iskoolka dib loo furayna buucakan hadda waxay sameeyaan ardada horteedii waxay ka sameeyaan ratical maadaama ay soo qaateen tababarkii horeyna aanay ardada hortooda u imaan hadday jeediyaan oo waxaweye tababarkii si ardada kale ay ugu dhiiradaan kaasi wuxuu ahaa yaasiin cabdiwaaxid maxamed oo magaalada boosaaso ugu waramay yuusuf maxamuud yuusuf haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub iyo sidoo kale koobka ay dalalka yurub qaarkeedu ciyaaraan dhinacii horyaalka dalka ingiriiska naadiga banley ayaa waxaay martigelisay naadiga manchester city ciyaartaas ayaa naadiga city waxa ay kaga adkaatay banley laba gool iyo waxba ciyaaryahan gabriel jesus iyo starlin ayaa labada gool u kala dheliyay qaybtii hore ciyaarta naadiga city ay ku badisay naadiga fulham ayaa guuldaro laba iyo waxba waxay kala kulantay naadiga lester city waxaana labadaas gool ee lester u dhaliyey ciyaaryahanada iyo hanajo iyo justin ledis ayaa waxaay la ciyaartay naadiga everton waxaana looga awodranaaday laba gooli gool aston villa ayaa saddex gooli gool guuldaro waxay kala kulantay naadiga westham hase yeeshee naadiga liverpool ayaa gegadeeda gool iyo waxba guuldaro laga naxsaday waxaana ka badisay naadiga brighton and half albion waa guuldaradii afraad ee naadiga liverpool lasoo dariistay xilli ciyaareedkan horyaalka naadiga city ayaa hogaaminaysa afartan toddoba dhibic iskale waxaa kusoo xiga naadiga kubadda cagta manchester united afartanafardhibcoodskaleedalesteriafartanlabadhibcoskalehedaliverpool afartandhibcoskaleeda maanta waxaa ciyaari doona kooxa kubadda cagta ee tottenham hotspur iyo chelsea dhinacayo dalkaasi spain coba delarey ayaa la ciyaaray kuwaara faanalihiisa ciyaar xiiso badan waxay dhex martay naadiga kubadda cagta barcelona iyo granada naadiga barcelona ayaa waxa ay guul muhiim ay ka gaartay naadiga kubadda cagta ee granada ciyaartaas oo naadiga granada ay ku horumartay laba gool ayaa ilaa iyo siddeetan iyo siddeed daqiiqa laga gaaraya naadiga granada waxay ku hogaaminaysay labadaasi gool hase yeeshee iyadoo daqiiqado yar uun ay ka harsan tahay naadiga kubadda cagta ee barcelona waxaa labada gool u dhaliyay brejada ciyaaryahanada kale ah jordi alba iyo ciyaaryahan antwa grisban taasi waxay sababtay in daqiiqado dheeraada lagu daro ciyaarta islamar ahaantaasna daqiiqadihii dheeraadka lagu daray ayaa waxa ay ku dhammaatay shan gool iyo saddex oo naadiga barcelona ay ku badisay ciyaaryahanada dejon alba iyo grisman ayaa goolo kale u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee barcelona naadiga barcelona waxay ku biirtay kooxaha kubadda cagta ee sevilla iyo levente oo hore samifaanaalaha ugu soo gudbay waxaana sidoo kale naadiyada real betis iyo bilbow oo maanta dheeli doona ay ku biiri doontaa midkood naadiyadan saddexdaihi ee samifinaal usoo gudbay barcelona ayaa waxa ay koba dalarey faynalaheeda gaartay lix jeer oo isku xiga sanadihii iyadoo afar jeer ku guuleysatay hase yeeshee xilli ciyaareedkeenu kasoo gudbay ayaa naadiga kuwarfaynalaha waxay guuldaro kala kulantay naadiga atletico bilbao oo halkaasina lagu soo reebay xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsanyahy jamaal axmed cusmaan haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa heestan waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta mursal muuse iyo xamdi bilan
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Bang, could not